saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa ay inta u dhexaysa degmooyinka balcad iyo jowhar gaar ahaan deegaan lagu magacaabo cadayga ku dileen wiil iyo abtigiisa ciidamada ayaa waxa ay si bareer ah u toogteen wiilka iyo abtigiisa waxa ayna ku marmarsiyoodeen inay ka shakiyeen ragga ay dileen oo deegaanka laga yaqiinay qaar ka mid ah ehelada wiilka iyo abtigiisa ay dileen ciidamada dowladda federaalk ayaa ka hadlay dhibaatada loo geystay waxaa dhacay walax ilaahay ogyahay oo amar ilaahay ah hase ahaatee dowladda ay nagu samaysay musiibo hadday jirto oo musiibo ayaa dhacday carruur gurigooda jooga amba ilmo iska shaqaysanayo oo xoogsata ayaa gurigooda loogu yimidaasaa la dilay walax loo dulqaado kara ma aha annaga shacabaynu nahay waxaa dila nin dhalinyaro la yidhaaho ciidankiisa oo joogo garsaale xalay cawanima nagu soo guuray noo soo shabaabeeye guryahayna nagu dilay shabaab guryo ma joogyo waxaan dalbanaynaa cadaalad markhaati ha naloo karsado wiilashan inay shabaab ahaayeen waa ka dhiidhanaynaa waana ka bannaanbaxaynaa shacabaynu nahay milatarigana annagaa ka qubad badan annagaana ka xoog badan shacabkaa ka xoog badan milatariga shacabkaa ka xoog badan waa nala dilay yidhi xoogow noo sheegtay shacab masaakiinaa nahay oo beerfalato oo xoolo oo xoolo dhaqate ah in cawo madow noola soo kureeyo masaakiina gurigooda lagu diinta islaamkana ka mid maahane haddii laga soo haddii laga soo jawaabi waayna meel cadaa iska saaraynaa meel cadaa iska saaraynaa tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo saacado ka hor deegaanka warsheekh ee isla gobolka shabeellaha dhexe lagu dilay wiil aabbihiisa iyo macallin dugsi qur-aan kuwaasoo la sheegay in loo dilay aano qabiil